siiso allahayo waxaan caawo jecelahay caradii dhulkeeno caraftiyo udkoonkii la odacaane Oh
ciid wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walba oo aada joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka markaasi hambalyada ciidda iyo hadiyadaha dhegaystayaasha warbaahintiisna mowjada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis jowar shabeellaha dhexe soomaaliya ayaa toos nooga maqlaysaan oo aada nooga dhegaysanaysaan akhyaartayna dhegaysanaysaay meel walbood joogtaan ciid wanaagsanaan idin leenahay barnaamijka waxaa wada jir idinkula socodsiin doona anigoo ah cusmaan cabdalla cusmaan iyo weliba Een, anigoo ah xalimo cali ibraahim dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciidaan ciideeda nabad iyo barwaaqo rabbi ha idinku gaarsiiyo waa tahay dhegaystayaal kulla caam wa antum bikhayr aan idin leenahay barnaamijka dhegaystayaasha iyo qadadka telefoonada ee soo wici doona iyaga oo markaasi ee ku guulaysan doona abaalmarin ay ugu talagashay idaacadii snai ee magaalada jowhar Ee, telefoon nambarka ay dhegeystayaashu barnaamijka kala soo xiriiri karaan waa nambarka idaacadda eber lix al afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayaa tan nagala soo xiriiri kartaan waa eber lix al afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal nambarkaas ayaad nagala soo xiriiri kartaan si aad markaasi barnaamijka aad uga qayb gashaan
Een, aad aad mahadsan tahay een, cusmaan dhegeystayaasha lambarada ay qabsan doonaan waxa uu ka bilaabanayaa shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol ko iyo sideetan shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol ko iyo sideetan lambarada aad qabsan doontaan waxaa ku xusnaan doonaa lambar kasta ama lambar ka mid ah haddii aad qabsato waxaa ku xusnaan doonaa hadiye ay idinku talagashay idaacaddii snai shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol kow iyo sideetan ayaa ku xusan ama aad qabsan kartaan dhegeystayaal barnaamijkan waa hadiyadda iyo ciidda idaacaddii snai waa hambalyada ciidda iyo hadiyadaha dhegeystayaasha waayahay ee, sida xaliimo ay idiin sheegtayba ee, shan boqol lixdan shan boqol lixdan iyo kow shan boqol lixdan iyo labo shan boqol lixdan iyo saddex ilaa shan boqol siddeetan iyo kow aad ka gaartaan ayaad qabsan kartaan nambaro ka mid ah abaalmarina ku xusan dad badan oo aad u badan ayaana guulaysan doona insha allah oo aan rajaynayo in ay bal nasiibkooda kaashan doonaan ee, farsamada cabdiweli ayaa barnaamijka ka qaabeynaya waa mar kale iyo barnaamijkeena hambalyada ciidda iyo hadiyadaha dhegaystayaasha
Waa maalin ciido Alleenagu waa casuumaho Dhugashada salaamaha carfiyo udgolle Waa maalin ciido Alleenagu waa casuumaho dhugashada salaamaha carfiyo udgolle cindiga iska saamaxa wada ruuxa caleemaha cindiga iska saamaxa wada ruuxa caleemaha caamahan islaamkana cisigaha la qaybsada cindiga iska saamaxa wada ruuxa caleemaha cindiga iska saamaxa wada ruuxa caleemaha camahan islaamkana cisigaha la qaybsada waa ciideen iyo cawadeen
waa hagaa ka dhegaystayaal waxaan hawdada ka leenahay ciid wanaagsan xaliima bal ka waran eh, ciidan iyo sida eh, xaafadii aad ka soo baxday eh, dadku ay uga dabaaldegayeen intaan u gudageleen dhegaystayaasha qadadka noogu jira n cusmaan waa mahadsan tahay ee, saakay een, magaalada aan kasoo anbaxay ama xaafadda aan ka imid een, sida ogna waa xaafadda horseed een, khaasatan xaafadda xalane ee, si wanaagsana loogu dabaaldegay ciida ee, saakay marka aan shaqada usoo anbabaxayay waxaa laga dheehanayay caruurta wejidooda farxad iyo ay ku dheehan tahay ciidan ciidaha kale ee way kaga duwan tahay een, caruurta ee, si aad ayaa loo sugaya maadaama maalinta arbacada ay sugayeen caruurta een, ee noqomaysay ciid ee, maalinta khamiis ee, aaday u sugayeen caruurta xalay dhan magaalada ma laga seexan si loo soo dhaweeyo ciidda fitri adig ka waran maku jirta dadka xalay ee aan hurdin ee ciidda farxadeeda ee marka waaga intuu ka baryo ee, aadka ee ugu ugu adkeeda ama oo u sugi waaye haa sababtoo xalay waxaan seexday sideedii sida ciid loo sugayay ileen maalinta arbacada yacni labadii sideed saac habeenimo haa sideedii Een, yacni caruurta iyo dadka waaweyn waa isku mid maalinta ciid waa labada faraxsanyahay soo maahan waa gartay marka ayagaa la mid ahaa farxaddaa la qaybsanaya caruurta waa tahay waayahay dhegaystayaasha ayaan eegi doonaa qofka uga horeeya ee qadka ku jira barnaamijka hambaliyada ciidda iyo hadiyadaha dhegaystayaasha asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhawo magacaaga noo sheegaya halkaad nagala soo xiriirtay adoo mahadsan
عاشو علي عندي iigu cali magacaaga عاشو caasho cali miya ها hanti wadaag barnaamijka mala socotaa ciid wanaagsanaa ku leenahay عيد مبارك waayahay bal haddii aad la socotay barnaamijka marka hore nooga warbixi xaafadda aad joogto sida looga ciiday والله ما خلاص سي وين اللوغة عيدي haye waayahay bal ka waran nambarka aad qabsanayso haddii aad la socoto barnaamijka
شن بقول إحدى تضوء shan boqol lixdan يتضوء shan boqol lixdan iyo toddobo waxaa nooga xusan mid ka mid ah kalimaha suugaanta ee dhinaca farsamada ayaanu wacanaynaa aadaad mahadsan tahay ee, waa kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad uga soo qeyb gashay barnaamijka ee, markaasi hadiyadaha dhegeystayaashii weliba hambaliyada ciidda ee, meel walba joogtaan waxaan wadadan ka leenaha ciid wanaagsan barnaamijkuna waa barnaamijkiina xalimo ee, dhegeystayaashu waa ay bilowdeen oo waxay markaasi iyagoo ee, markan bilaabeen nambarada iyo Wicitaanka.
nasiibkooda inay tijaabiyaan Een, waa sidaa ee, cusmaan dhegeystaha hadda ugu dambeeyey ee nasiibka u yeeshay kaalimaha suugaanta maadaama lagu guda jiro een, ciidu ee, ciidda Een, waxaan isleeyahay ciidii iyo waxagii way isku soo aadeen iyo heesta ay dalbatay aan la dabaaldegno een, dhegeystahaasi ciid wanaagsan aan leenahay aaday mahadsan tahay
daxugunyada sideed gesinka caliina aad gargoorkiya cawska dar weliba geshiyaan ka qaad daxugunyada sideed gesinka caliina aad gargoorkiya cawska dar weliba geshiyaan ka qaad markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaayu maxay ii saqdiy markaan goonyahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaayu maxay ii saqdiy من سمرك ما جبوجي كانت كبير يوني من سمرك ما جبوجي حدان كبير يوني بوغينو كاسمادي يا رسلينو قندامي بوغينو كاسمادي قحدي نفسي مالي
maxaan gooni joog ahaaday aagay ogolyaya maxaan gooni joog ahaaday gandati maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gandati maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey maxay gondaahayga qoysay gadaadu tilmaantay waaye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waaye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni waa kaas soomaale ee aroos laynoo gangaamay gugeenni waa kaas soomaale ee gaxdi nafsi aynu maaleey
waagaha ka dhegaystayaal ciid wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo maqalkeen idin soo gaarayo waagaag bal dhegaystayaasha qadadka ku jira ayaan eegi doonaa iyo dhegaystaha xiga xaliima hallo asalaamu calaykum waalaikum waraxmat soo dhowo dhegeys magacay halkaa naga soo wacayso cabdishii cabdi xafad anteena ka warna saakis xaafadda hantida ag sidee looga ciidaystay maasha allah maasha allah si aad iyo aad haddii aad barnaamijka la socoto lambar qabso
Konton iyo saddex.
noogu celi shan boqol toddobaatan iyo saddex shan boqol toddobaatan iyo saddex maasha allah qadka noogu jiro dhegeysta
dhaxangeliyada sibaaxa dhaxangeed qodaxla sixdiiga libaax dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal weliba gasiyaanka qaadiya dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad gargoorkiya cawska dal weliba gasiyaanka qaadiya markaan goonya ahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaanyu maxay ii saqday markaan goonya ahaa jaleeco adoon gaarabkayga joogo gurtaanyu maxay ii saqday ileen sawirkama gabowdid haddaan ka geeriyoonin ileen sawirkama gabowdid haddaan ka geeriyoonin gugeennu kaasamaadii aroos laynoo gangaamiyey
waa hagaa ka dhegaystayaal dhegaystahaasi waxaan leenahay hambalyo cabdi sheekh cabdi oo hantiwadaag naga soo wacay waxa uu ku guulaystay lacag hal dollar ah insha allah saacadaha soo socda ama daq- eh, markaasi barnaamijka marka uu ka baxa kadib barnaamijka eh, hadiyadii aad kaga guulaysatay way ku soo gaari doontaa aadaad umahadsan tahay dhegaystayaasha kale ee qadadka ku jira ayaan bal eegaynaa dhegaystaha xiga halow assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowow magacaaga noo sheeg iyo halkaad nagala soo xiriirayso adigoo mahadsan مدعي وعلى أوكر شيخ محمد أوجو وعابد أنت بدأت cali abuukar hanti wadaag sidee looga ciiday
سي وناس سي في عن haye horey gudagal bal haddii aad la socoto barnaamijka eh, ciid wanaagsana ku leelaan lambar qabso
شن بقول لحدي سغال shan boqol لحدني سغال
shan boqol iyo lixdan iyo sagaal waa mahadsan tahay nambarkaasi waxba nooguma xusna waa eber waa mahadsan tahay Eh, dhegeystayaasha kale ee qadadka ku jira ayaan iyaguna bal markooda siin doonaa dhegeystahaasina aad buu ugu mahadsan yahay sida quruxda badan ee uu barnaamijka kaga soo qayb galay warbaahintii isnaa ee magaalada joor aad nagala socotaan qofka kale ee qadka ku jira ayaan bal siinaynaa halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowow dhegeysta magacay halkaa naga soo wacayso waa cabdiraxmaan oo jooga xaafid kulmis cabdiraxmaan sidee looga ciidey saakay xaafadda kulmis wallahi si fiican wehideysa maanta aad bay wehideysa xaafida kulmis haye haddii aad barnaamijka la socoto lambar qabso
shan boqol lixdan iyo kow shan boqol lixdan iyo kow
aa adaa mahadsan tahay dhegeyste
shan boqol lixdan iyo kow kaalimaha suugaanta ayaa noogu xusan iyo weliba qeybta ee, markaasi farsamada barnaamijkana waxaa farsamaynaya cabdiweli axmed ilowle oo isagu markaasi qeybahaasi kaalimaha suugaanta ee, iyo weliba dhegeystayaasha darbiyadooda ee, waxay ku guuleysteen usii dayn doonaan
ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciid wanaagsan ku ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida ciida ciida ciid wanaagsan ku ciida caranabada calol samaan ku ciida sharaf xudoon carab wanaagsan ku ciida waa hagaagka dhegeystayaal ciid wanaagsan aan idin leenahay dhegeystayaasha berli xal afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal ayay naga soo wici karaan bal dhegeystaha kale ee qadka noogu jira haddii aan eegno salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat soo dhawo magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirtay waa xali goob oo joogo degmada dacariin dacarey barnaamijka ma la socotaa
ya ma la socotaa barnaamijka waa la socdaa nambar qabso
shan boqol lixdan iyo afar shan boqol lixdan iyo afar shan boqol iyo lixdan iyo afar miya aa qadka noogu jiro waa mahadsan tahay
iyo iida wanaagsan ilaahena siiyey isagaa ku abaale ilaahena siiyey isagaa ku abaale ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
ciid wanaagsan ayaan idin leenaha dhegeystahaasi boostacar wuxuu ku guulaystay al dollar oo ay ugu tala gashay idaacaddii sanaay ee magaalada jowhar bal dhegeystaha kale ee qadka ku jira haddii aanay eegno halo asalaamu calaykum waxaa ku maqlaa dhegeysta soo dhowow magacay halkaa naga soo wacayso
waa degmada alaley magacay noo raaca maxamed ayaa layidha haddii aad barnaamijka la socoto lambar qabso
toddobaatan iyo kow ayaa qabso
waa ka xumahay dhegeyste toddobaatan iyo kow lambarka nooguma xusna Ah, qadka nooguma jiro dhegeystayaasha haddii aan ugu celin nambarada waa shan boqol iyo lixdan shan boqol lixdan iyo kow ilaa shan boqol siddeetan iyo kow ayaad nambar qabsan kartaan shan boqol iyo lixdan ilaa shan boqol iyo siddeetan iyo kow salaamu calaykum qofka qadka ku jira
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo magacaaga iyo halkaad joogto
maxamed cabdullah xaafadaan deegaanka barnaamijka haddii aad la socoto maxamed horey guda gal nambar qabso
shan boqol toddobaatan iyo sagaal shan boqol toddobaatan iyo sagaal shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal miya
aa shan boqol toddobaatan iyo sagaal maxamed iigu celi magaca
maxamed cabdullaahi maxamed cabdulaahi shan boqol toddobaatan iyo sagaal hambal iyo kuleynaa qadka ku jira waa tahay hambalya ku leenahay dhegeystahaasi shan boqol toddobaatan iyo sagaal hal dollar ayuu markaa ku guulaystay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan markan sii maraynaa bal qofka ugu dambeeya ayaan siinayaa si uu barnaamijka uga qayb galo asalaamu calaykum halo magacaaga noo sheegay halkaad joogto
ismaaciil oo jooga degmada diicadde biyo cadda barnaamijka ma la socotaa
yaa barnaamijka ma la socotaa
aa nambar qabso
shan boqol lixdan iyo saddex shan boqol lixdan
iyo saddex shan boqol iyo lixdan iyo saddex miya
aa
waxaan noogu xusan halkaas eh, qeybaha markaasi majaajilada waxaana ku leenahay ciid wanaagsan waa kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka uga soo qayb gashay oo iska gabyaya gabayga aniga ugu haysta adduunyada markaan gabiyo caawa waaba gabyaya baane umaalay umaalay hoobe haddii guuriga kaa galo ad gabadhaha sawdo hadalkii wacnaa iyo hadday haa ku odhan weydo kuma doonayso waa mushkuladoo laa iyo bilaayatla hubanayay ube hadday gabadhii urleedoy gacanka imuudu hadday gabadhii urleedahay gacanka imud ya rasuululahi waa tabcaan wallahi waa liidataa taasu humaalayay hoobe nin hadduu habeenkuu dumo hawd cidlaa joogo hogolmadow haddii ay hesho mayay halaakeeyo aanu hugiisuna wacnayn
waagaa ka dhegaystayaal aadaad umahadsantihiin dhegaystayaasha guulaystana hambalyaan leenahay xaliimo
een aada mahadsantaa cusmaan dhegeystayaasha waxaan leenahay hambale guntigii gabaabadkii barnaamijkan isla soo gaarnay een tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiise xiga nabadgelyo